ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa toddobiyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo talaadaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol afartan iyo afaraad oo xidhiir ah askari maraykan ah oo ka gadadsan waxaa ka socda jiida ghaza oo dab isqabadsiiyey dagaallo culus oo ka socda gobolka amxaarada iyo maleeshiyaadka faano oo la wareegay degmo muhiim ah xukun xadulqisaas ah oo ay fulisay maxkamadda islaamiga oo ka dhacay waddanka afghanistaan booliiska iswidhan oo toogasho ku dilay nin dhallinyaro ah iyo waa maxay qodobada ku xusan heshiiska ay dowladda federaalka badda soomaaliya ku siisay dowladda cilmaaniyadda u ololaysa ee turkiga qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol afartan iyo afaraad oo xiriir ah warbixin ku aadan qodobkan iyo askari maraykan ah oo ka gadoodsan waxaa ka socda ghaza oo isku horgubay safaaradda yuhuudda ee maraykanka waxaa soo jeedinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder magaalada ghaza waxay martigelinaysaa maalinkii boqol afartan iyo afaraad oo xidhiidh ah dagaalka iyo duqeymaha waxaana sii kordhaya marba marka ka dambeysa shuhaadada iyo dhaawacyada muslimiinta iyadoo dhanka kale ciidamada yuhuudda ay ku sugan marinka ghaza ay wajahayaan dagaallo xooganna uga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta reer falastiin magaalada rafax ee dhacda dhanka koonfureed ee jiida ghaza waxay saacadihii lasoo dhaafay martigelisay duqeymo xooganna uga imaanaya dhanka yahuudda daalimiinta ah waxaana duqeyn walbo halkaasi ay ka geysteen yahuudda ku shiiday dhowr qofood oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan xaafadda baraasiil ee ku taala magaalada rafax ee koonfurta marinka waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan waxaana ku shiiday tiro ka mid a dadkii deganaa xaafadda iyadoo ay dhaawacmeen kuwo kale waxay sidoo kale duqeeyeen ciidamada yuhuudda isbitaalka alkuweyti ee ku yaala magaalada rafax ee galbeedka jiida ghaza sida la soo warinaya waxaa duqeyntaa ku shiiday in ka badan lix ruux oo falastiiniyiin ah saddex ka midna ay yihiin caruur yaryar halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale hor leh waxay sidoo kale duqeeyeen yahuudda guri ku yaala rafax waxayna ku dileen sideed ruux oo ka mid ah dadka deganaa guriga iyadoo ay dhaawacmeen tiro kale saddex ruux ayaa ku shiiday saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn bahalnimo ay ciidamada yuhuudda subaxnimadii maanta la beegsadeen guri ay deganaayeen dad rayid ah muqayimka albureej ee bartamaha jiida ghaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeymeys xigxiga oo ay la beegsadeen guryo iyo goobo dad marnasa ay ku badan yihiin waxaana halkaasi ka dhashaday waxyeello kala duwan oo soo gaaray dadkii la beegsaday xeebta magaalada ghaza duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shiiday in ka badan saddex ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen sideed kale iyadoo sidoo kale ay madaafiicda goobta ku garaaceen ciidamada yuhuudda waqooyi bari magaalada ghaza halkaasna waxaa ku waxyeeloobay dad badan ciidamada yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan koo iyo toban gumaad oo xushilimo ah waxayna ku dileen in ka badan sagaashan iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol toddobaatan iyo laba kale iyadoo tiro koobkii ugu dambeeyey shuhaadada ghaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay marayaan in ka badan labaatan iyo sagaal kun sideed boqol toddobaatan iyo sideed ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan toddobaatan kun laba boqol toban iyo shan ruux dhanka deegaanada dhaacadaanta galbeed waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku shiideen dad badan oo falastiiniyiin ah dhanka kalena waxay ku burburiyeen guryo iyo goob ay dad shacaba degan yihiin ciidamada yuhuudda waxay xog ku galeen deegaanka duubaas ee dhacadaanta galbeed waxayna halkaasi ku dileen saddex ruux oo dhallinyaro ah kadib markay halkaasi ka geysteen weerar rasaaseen ah iyagoo dhanka kale xabsiga u tixaabay dhallinyaro falastiiniyiin ah deegaanka duubaas waxay ciidamada yuhuudda iyo dhalinyaruhu beesan ku dhex maray iska horimaad geystay khasaare labada dhinac ah iska horimaadkan ayaana yimid kadib markay ciidamada yuhuudda oo wata gawaari gaashaaman ay xoog ku soo galeen deegaanka wariyaasha ka soo waramaysa daanta galbeed waxay tilmaamayaan in ciidamada yuhuudda ay xoog ku galeen deegaano hoos yimaada magaalada alqaliil ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dadkii deegaanka deegaano hoos yimaada magaalada naabulis ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen weeraro xoggal ah waxayna weeraradaasi dhaliyeen khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii marrasta ee ku sugnaa deegaanadaasi magaalada ramallah ee daanta galbeed waxayna ka geysteen duulaano kala duwan kadib markay weeraro isku midda ku qaadeen shacabka degan xaafadaha ay ka kooban tahay ramallah iyagoo sidaasi si la mid a weeraray magaalada jiniin ee dhacda daanta galbeed muqayimka faarica ee daanta galbeed waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen weerar rasaaseen ah waxayna halkaa ku dileen dhallinyaro falastiiniyiin ah geysta kale ciidamada muqaawamada ayaa dhigbixinaya soo duulayaasha yuhuudda waxayna xaafadda zaytuun ka geysteen duulaano badan oo lagu jebiyey ciidamada cadowga yuhuudda gawaari badanna looga gubay maamulka yuhuuddana waxuu maalin walba talaabiib ku soo dhoweynayaa meydadka askar hor leh oo lagu dilay ghaza ciidamada muqaawamada waxay duqayeen goob malatiri ay ku sugnaayeen askarta yuhuudda waxaana halkaas yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan iyadoo la soo warinaya dhimasho qaar ka mid a askartooda iyo dhaawaca kuwo kale saldhig ay ciidamada yuhuudda ku laayeen xaafadda zaytuun ay muqaamadu ku garaaceen howiye waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey jab xoogan sidoo kale askarta muqaawamada ayaa soo riday diyaarad ay leeyihiin ciidamada yuhuudda xilli ay howlabas aslimo ka waday bartamaha magaalada khanyoonis ee koonfurta jida ghaza laba gaari oo gaashaman ay ciidamada muqaawamadu la dhaceen qoriga arbijiga waxaana halkaasi ku basbelay gawaaridii dhimashoya dhaawacayena u qeybsameen askartii ku dhex jirtay iyadoo isku imaatin ay ku sugnaayeen yuhuudda ay duqeeyeen muqaawamada khasaaran ay halkaa ku gaarsiiyeen yuhuudda ugu dambeyntii waxaa nolosha isku gubay askari ka tirsan maraykanka isagoo weliba ku sugan afaafka hore ee safaaradda yuhuudda ay ku leedahay washington askarigan ka tirsan maraykanka ayaana falka uu isku gubay kaga soo horjeeday xadgudubka ay yuhuuddu ka wado marinka ghaza war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaana lagu xaqiijiyey falkan uu isku gubay ninkan maraykanka ah wargeyska new york times ayaana daabacay in askarigan ka tirsan ciidamada cirka ee maraykanka uu isku gubay afaafka hore ee safaaradda yuhuudda ay ku leedahay washington arrinkan ayaana u muuqda mid uu kaga soo horjeeday dagaalka dulmiga ee yuhuudda ka wado marinka ghaza kuna gumaadayso shacabka muslimiinta ee falastiin wargeyska ayaa tilmaamay in ninkani uu sheegay in uusan mar dambe ku lug lahaan doonin xasuuqa dadka marrasta ah waxaana uu tibaaxay in falastiin ay tahay mid xur ah waxaana uu ku dhawaaqaya marka uu isgubayay falastiin waa xur I am an active duty member of the United States Air Force, and I will no longer be complicit in genocide. I'm about to engage in an extreme act of protest but compared to what people have been experiencing in Palestine at the hands of their colonizers, it's not extreme at all. This is what our ruling class has decided will be normal.
magacayga waa arin bush oo ka mid ah ciidamada cirka ee maraykanka qaybka ma ahaan doono gumaadka ka socda jiibda khasda wixii xilligan ka dambeeya waxaan qarka u saaranahay inaan fuliyo cabasho xag jir ah laakiin marka loo barbardhigo dhibaatada shacabka falastiin kala kulmayaan gumaystaha ma noqonayso cabashada aan samaynayo mid xag jir ah waxa socda waxaa go-aan ku gaaray inay caadi noqdaan madaxdeena xuriyad ha hesho falastiin xuriyad ha hesho falastiin
safaaradaha yuhuudi ay ku leedahay wadamada reer galbeedka ayaa waxay noqdeen mid mar walba ay ka dhacaan mudaaharaadyo looga soo horjeedo dulmiga iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wado ghaza askarigan maraykanka ayaana ka mid noqonaya boqolaalka qof ee ku nool caalamka kana soo horjeeda xadgudubka ay maraykanka iyo yuhuuddu ka wadaan ghaza
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli maleeshiyaadka amxaarada ayaa dagaal kula wareegay degmada dangala gojam dagaallo culus ayaa mar kale dib ugu qarxay deegaano dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka amxaare ee dalka itoobiya halkaas oo ay ka socdaan loolano aad u adag wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka jabhadda amxaarada ee faano ay la wareegeen ilaa saddex deegaan oo ay horay gacanta ugu hayeen ciidamada federaalka ee daacadda u ah abiy axmed wararka ka soo baxaya jabhadda faano ayaa lagu sheegay in xoogagooda ay ciidanka dowladda ka faramaroojiyeen degmada dangala gojom islamarkaana ay gacanta ku dhigeen saad ciidan iyo agabyo militari wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada dowladda itoobiya ay xireen waddada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka baahir dar iyo adis ababa sababa la xiriirta taqadumka ay kooxaha mucaaradka ku sameynayaan jiida dagaalka dhinaca kale maleeshiyaadka mucaaradka ormada ee loo yaqaano o l a ayaa ilaa iyo toddoba darabal oo kaxeynayay gaadiidka xamuulka ah ka qafaashay bariga gobolka shew zone sida laga soo xigtay saraakiisha booliiska itoobiya dhacdooyinkan ayaa imaanaya xil militariga itoobiya uu jimcihii lasoo dhaafay shaaciyey in uu kumanaan ka tirsan ciidankiisa ku xoojiyey jiida dagaalka ismaamulka amxaara si loo soo afjaro kooxda faano dowladda xabashida itoobiya ayaa wajahaysa dagaallo dhinacyo kala duwan leh oo ay kula jirto maleeshiyaadka ka dhisan gudaha dalkeeda waxaana taas usii dheer fuuqbax dhaqaale oo uu dalku wajahayo kadib markii ay waddanka isaga carareen milkiilayaasha shirkado ganacsi oo waaweyn sababo ku aadan amni darada dalka ku baahday inkastoo heshiiska laga gaaray colaadii muddo sannado ah u dhexaysay kooxda t b l f iyo dowladda itoobiya ayaa haddana waxaa taa beddelkeeda galay xiisada iminka ka dhex ololsan xukuumadda adis ababa iyo maleeshiyaadka amxaarada ee faano dhanka kale imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa mar kale fulisay xukun qisaas ah maxkamadda imaarada islaamiga ah ayaa shalay goob fagaare ah oo ay soo buuxdhaafiyeen dadweyne aad u badan ku fulisay xukun qisaas ah kaas oo lagu fuliyey nin horay u dilay qof kale oo muslim ah maxkamadda sare ee afghanistan waxay ku dhawaaqday fulinta xukun xad qisaas ah oo ka dhacay gobolka jawasjaan ee dhaca waqooyiga afghanistan waxaana xadkaasi lagu fuliyey gacan ku-dhiglaha oo lagu magacaabi jiray nasaar maxamed nasaar waxa uu ka mid ahaa dadka ku dhaqan deegaanka baljaraag ee gobolka faryaab waxa uuna horay u dilay qof muslim ah oo lagu magacaabi jiray khaalid maxamed kaas uu dilkiisa u adeegsaday tooray dhanka kale maxkamadda dowladda islaamiga ah ee afghanistan waxay intaasi ku dartay in saddexda maxkamadood ee imaaradda islaamiga ah ay rogrogeen baaritaan iyo dabagal dheerna ku sameeyeen kiiska dacwada dhinacyadana ay la kulmeen markii ay dacwadu caddaatay kadibna ay weliyudamku maxkamadda ka codsadeen in loo qisaaso intaas kadibna ay maxkamadda islaamiga ah kiiskan u gudbisay amiirka imaaradda islaamiga ah isagana uu ugu dambeyn amray in xadkaasi la fuliyo waxaa xusid mudan in xadkan fulintiisa uu ka dhacay waqooyiga afghanistan uu yimid markii ay maxkamadda afghanistan toddobaadkii hore ay xukun qisaas ah ku fulisay kuwaas oo iyagana horay dilal bareer ah u geystay imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaanan marnaba gorgortan ka gelin ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinta xukunada sharciga ah arrinkan oo ay marar badan adkeeyeen muslimiinta ugu saraysa imaarada ugu dambeynna booliska dalka suudaan ayaa nin dhalinyaro ah ku toogtay gudaha dalkaas wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa ku waramaya in askar ka tirsan booliiska dalkaas ay toogasho ku dileen nin da-diisa lagu sheegay soddon sano kaas oo lagu toogtay magaalada sandasfal ee gudaha dalkaas weerarka dilka ah ayaa waxa uu dhacay maalintii shalay waxaana ka soo baxaya tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan qaabka uu dhacay weerarkaas wararku waxa ay sheegayaan in booliiska oroondo ku jira ay tageen guri la degan yahay oo ku yaala magaalada kadib markii la sheegay in uu murun ka taagan yahay halkaasi markii ay ciidamadu tageen goobta ayay sheegeen inay la kulmeen nin si qaab daran u dhaqmaya waa sidii ay hadalka u dhigeene intaasi kadibna ay u arkeen in xaaladdu ay tahay mid halis ah ayna toogteen ninka dhalinyarada ah wakaaladda wararka ee suudaan ayaa sheegtay in gaari ambalaas ah lagu qaaday ninka ay toogteen ciidamada booliiska ee dalkaas waxaa ninkan la toogtay lagu soo eedeeyey inuu dhibaato u geysanayay shaqaale ka tirsan xukuumadda suudaan arrinkaas oo dembi weyn ka ah gudaha dalkaas baaritaan ayaa iminka ku socda qaabka ay wax u dhaceen balse waxay boolisku gudoodayaan inay xaq u lahaayeen toogashada ayna qayb ka tahay waajibaadka saaran dowladaha reer galbeedka ayaa geysta tacdiyaad kala duwan oo ka dhan ah dadka ku nool waddankaasi haddii ay ahaan lahaayeen muslimiinta iyo xitaa kuwa gaalada ah walwalka ugu weyn ee dowladahan haysta ayaa ah weerarada toogashooyinka ah ee kusii badanaya gudaha dalkaasi kuwaas oo galaafta nolosha kumanaan ruux oo reer galbeed ah waxaana dalalka dhibaatadaasi la daaladhacaya ugu horeeya maraykanka
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحانه الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa dhowaan dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqday in heshiis iskaashi difaaca badda ah ay la gaartay dowladda cilmaaniyadda u ololaysa ee turkiga haddaba maxaynu ka ognahay qodobada ku xusan heshiiskan oo aad loo qarinayo warbixin ku aadan walaalkeen cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya kadib markii ay soo korortay xiisadaha ka taagan mandiqada loo yaqaan bariga dhexe sababo ku aadan beegsiga maleeshiyaadka xuutiyiinta ah ee maraakiibta marabiyaha gacanka cadmeed iyo marinbiyoodka baabulmandab wixii ka dambeeyey markii uu soo ifbaxay howlgalka duufaanta al aqsa ee falastiiniyiinta ah waxaa geeska afrika kasoo muuqday heshiiska ay wadagaleen itoobiya iyo maamulka somalilan kaas oo lagu sheegay in ugu yaraan labaatan kilomitir oo ka mida biyaha badda cas ee soomaaliya lagu wareejinayo itoobiya arrinkaas oo mar kale indhaha caalamka kusoo jeediyey mandiqadan geeska afrika kadib heshiisku sheegaasi waxay dhanka kale dowlado badan oo ay ku jiraan maraykanka shiinaha ingiriiska iyo faransiiska iyagana walaac ka muujiyeen xaaladaha cakiran ee ka jira gacanka cadan oo loo tixgeliyo in uu marin muhiim ah u yahay ganacsiga iyo isku socodka maraakiibta caalamka sideedii bishan aan ku guda jirno ee febraayo wuxuu wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka cabdiqaadir maxamed nuur uu booqasho ku tegay turkiga si uu dhiggiisa waddankaasi ugu soo saxiixo heshiis difaaciyo mid dhaqaale oo maamulka villa soomaaliya la gasho xukuumadda ankara isla bishan koob iyo labaatankeeda waxay dowladda federaalka iclaamisay inay saxiixeen heshiiskaasi lana horgeeyey xukuumadda iyo baarlamanka iyadoona uu xasan sheekh uu kasoo muuqday warbaahinta si uu dadka uga dhaadhiciyo heshiiska uu la galay dowladda turkiga dad badan oo isugu jira khubaro iyo falanqeeyayaal ayaa qaba in surcadda iyo degdega uu ku yimid heshiiska ay kala saxiixdeen turkiga iyo dowladda federaalka ay ka dambeeyeen arrimo muhiim ah iyo ujeedooyin uu turkigu ka leeyahay geeska afrika waxayna shakhsiyaadka sida aadka ula socda arrinkani ay ku tilmaameen wax lala yaabo oo ay su-aalo ka dhalanayaan ilawareedyo si dhow uga warqaba arrinkan ayaa tilmaamaya in dalabka heshiiska uu kolkii hore ka yimid dhanka dowladda federaalka towjihaadka iyo habka uu noqon doonana heshiiskani uu si toosa u bixinayay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan isagoona soo saaray go-aan ku socda wasaaradaha difaaca iyo midda arrimaha dibadda ee dowladdiisa kuna saabsan muhiimadda ay leedahay in la saxiixo heshiiskaasi deg dega ah ee lagu sheegay iskaashiga difaaca iyo midka dhaqaale ay la galeen soomaaliya madaxa xafiiska diraasaadka istaraatiijiyadeed ee afrika ee magaalada istanbul mustafe ifih ayaa tilmaamaya in heshiiska somalilan iyo xukuumadda adis ababa uu ka dhigan yahay in etoobiya ay soo gasho ay la wareegto badda arrinkaasna uu mushkilad iyo halis ku yahay dowladda federaalka maadaama hadafka somalilan uu yahay inay xaqiijiso madax banaanideeda wuxuu isagoo sii wata sheegayaa inay jiraan dowlado gadaal ka riixaya in somalilan ay ka go-do soomaaliya inteeda kale sida ingiriiska iyo wadamada uu xiriirka dhow kala dhexeeyo sidoo kale imaaraadka ayaa halkaasi ka wada mashruuc lagu dhisayo dekado sidaasi darteedna ay xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho qaaday tallaab lagaga horgeynayo heshiiskii itoobiya iyo muuse biixi taas oo ah heshiis kale oo ay la gashay turkiga oo loogu gacangelinayo badda iyo kheyraadka soomaaliya ninkan ayaa sidoo kale sheegay in turkigu uu ahdaaf kale hiigsanayo marka laga hadlayo heshiiskan uu la galay dowladda federaalka aysanna arrintu ku koobneen heshiiskii somalilan iyo etoobiya oo la sheegay inay soo dedejiyeen heshiiskan cusub ee dhowaan ay saxiixdeen turkiga iyo xukuumadda xasan sheekh maxamuud wuxuu tilmaamay in waxyaabaha heshiiskan soo dedejiyey ay qeyb ka tahay xiisadaha muddooyinkii u dambeeyey kasoo korortay gacanka cadan taasi oo uu sheegay in turkigu uu doonayo inuu ka mid noqdo dowladaha galaangalka muuqda iyo saameynta ku leh mandiqadaasi waa haddii loo baahdo in la saydareeyo oo uu kula xisaabtami karo ama uu kula gorgortami karo dowladaha kale wuxuu isagoo sii xoojinaya ra'yigiisan soo qaatay in dowladda turkiga inkastoo aysan aqoonsanayn somalilan haddana ay maamulkaasi la leedahay cilaaqo wanaagsan oo carqalad iyo caqabado aanan wajihi karin sidaas oo kale in turkiga iyo etoobiya uu jiro cilaaqaad ka dhexeeyo islamarkaana arrinkan aan loo tiirin karin keliya waxaa dowladda federaalka marmarsiyada dadka uga dhigayso ee ah in turkiga ay ku wajahayso etoobiya saxafigan ayaa maqaalka uu qoray kaga hadlay dhinacyo kala duwan oo la xiriira heshiiska ay wadagaleen turkiga iyo dowladda federaalka waxyaabaha lasoo gudbiyey ee qeybta ka ah qodobada heshiiska waxaa ka mid ah sida laga soo xigtay masaadir amni iyo kuwa dublomaansi oo dalka turkiga ah in laga wada faa-iideysto kheyraadka iyo dhaqaalaha badda ee soomaaliya inkastoo aan si rasmi ah loo caddeyn nisbada dhaqaalaha ay kala qaadanayaan soomaaliya iyo turkiga hase ahaatee masaadir kale ay tilmaamayaan in dowladda turkiga la siiyey soddon boqolkiiba kheyraadka badda soomaaliya arrimaha kale ee la tilmaamay inay heshiiska qeyb ka yihiin waxaa ka mid ah in ay qorsheyn karaan sidoo kalena fulin karaan howlgallo dhulka ah kuwa badda iyo hawada intaba oo haddii ay xaaladdu keensato turkigu u madax bannaan yahay inuu isagu fuliyo sidoo kale turkiga ayaa awood u yeelanaya inuu si keligiisa go-aan uga qaadan karo tahdiidaadka soo kordha ee mandiqada iyo badda soomaaliya uuna arrimahaas oo idil cid uu doono kala macaamili karo sida uu dhigayo heshiiska waxaa sidoo kale ankara loo ogolaanayaa inay xeryo iyo saldhigyo ka dhisan karto xeebaha soomaaliya iyo deegaanada ay doonayso iyadoona dowladda federaalka loo ballanqaaday in loo tababarayo ciidamo kuwa badda ah waxaa sidoo kale arrimaha ay ka heshiiyeen ankara iyo xukuumadda villa soomaaliya ka mid ah in shirkadaha iyo hay-adaha la kaashanayo ay dhammaanba ogolaansho ka haystaan dowladda turkiga si ay uga qeyb qaataan mashaariicda la doonayo arrimahan ayaa si guud markaad eegto heshiiska waxay muujinayaan in madax bannaanida iyo maamulka oo idin lagu wareejiyey dowladda turkiga oo ah cidda leh go-aanka ugu horeeya iyo midka ugu dambeeyey dhankiisa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa xilli uu ka jawaabayey su-aalo ku saabsan ogolaanshaha baarlamaanka ee heshiiskan wuxuu sheegay in ay qaabkaasi ku aas-aasayaan ciidamo xooga badda ah ayna dowladda turkiga ilaalin doonto badda soomaaliya muddo toban sano ah sida uu heshiiskan dhigayo wixii ka dambeeya tobankaas sano ayuu sheegay inay yeelan doonto soomaaliya ciidamo xoogan oo ilaaliya badda sida uu warka u dhigay dhanka kale doctor axmed kaafaash oo ah qabiir arrimaha afrika ayaa tilmaamaya in heshiiskaasi uu turkigu la galay soomaaliya uu mandiqada ka yeelan doono saameyn xasaasi ah wuxuuna intaasi ku daray in turkigu uu isagoo awood ciidan ah gaaray soomaaliya waxaana la filan karaa in halkaasi uu ka ilaaliyo biyaha gacanka cadmeed isagoo adeegsanaya maraakiib dagaal dabcan arrinkaasi wuxuu isbeddel ku keenayaa mawaasiinta mana rumaysani in heshiiskan uu lid ku yahay iskaashiga etoobiya iyo somalilan balse waxaan aaminsanahay in mandiqada geeska afrika ay tahay marinka ugu muhiimsan ee maraakiibta ganacsiga ee caalamka ayna muhiimad gaara siinayaan dowlado badan sidaasi darteed waxaa laga yaabaa inay dhacaan isbeddelo cusub ayuu yidhi si kastaba aqoon-yahanka iyo waxgaradka ay ku weyn tahay madax bannaanida ummadda soomaaliyeed waxay tilmaamayaan inaanu jirin farqi u dhexeeya gumaysiga hadduu yahay kan ka yimaada etoobiya ama kan ka yimaada dowladda cilmaaniyadda horboodaysa ee turkiga loona baahan yahay in ummadda soomaaliyeed fadhiga ka kacdo kheyraadkeeda iyo dhulkeedana difaacato ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراق إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فس- guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله